هذا كلام الله فالزم فهمه إعجازه متجدد لا يهرم ramadaan waa bil barakaysan oo uu allaah soo dejiyey qur-aanka kariimka sidaasii darteed cibaadaadka ugu waaweyn ee la qabto bishan waxaa ka mid ah akhrinta qur-aanka kariimka iyo in lagu tadabburo sidaasi ayayna ahaayeen salafka iyo saxaabada ridwaanullaahi calayhim innagoo ka duulayna dhaqankaasi ay salafku lahaayeen ayaannu maalmihii tegay ee ramadaan waxaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada idinkugu soo gudbinnay ta'amulaadka suuradaha nuur iyo alxujuraat oo uu duubay allaha u naxariistay sheekh khaalid baadarfi oo ka mid ahaa culimmada iyo hoggaanka mujaahidiinta jasiiratulcarab labada suuradood ayaa ah suurado ku fadhiya ahmiyad gaar ah marka la joogo jaanibka akhlaaqda kaadsiimada iyo sida ay tahay inay muslimiinta dhexdooda u ahaadaan ulyadiirkeeda tuhmadaha aan caddaymaha ku dhisnayn uu qof weliba oo muslim ah kaga difaaco walaalkiisa kale ee muslimka ah كشفنا حين ندرس آية عن وجه إعجاز ومعنى يلهم marka loo kuurgalo labada suuradood waxaa kugu soo noqnoqonayaa nidaaga iyo yeeritaanka uu allaah u yeerayo dadka iimaanka leh ahar loo tiiriyo cabdulaahi ibnu mascuud radiallaahu canhu wuxuu odhan jiray marba haddii aad maqashaan yaa ayuhaladiina aamanuu dhigta raadiciya waa uun khayr laydin farayo ama shar laydinka reebayo sidaasi darteed suuradaha nuur iyo alxujuraat ayaa ah suurado xoojinaya kana qayb qaadanaya hagaajinta akhlaaqda muslimiinta taasoo waqti xaadirkan duulaan adag lagu hayo waana sababta uu sheekh khaalid baadarfi u doortay diyaarinta durustan waana isla sababta ay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan dadaal ugu bixisay inay u tarjumto luuqadda soomaaliga التفسير بورك سعيكم فلقد أتم الفضل رب منعم xalaqaadka ta'amulaadka suuradaha nuur iyo alxujuraat ayaa ka koobnaa ilaa labaatan xalqo waxaana miisada ay lahaayeen ka mid ah inay koobnaayeen sheekhuna inta badan ku dadaalayey in aayadda uu isdultaagayo u keeno tafsiirka muctamadka ah ee culimmada iyo siday u qaadaadhigeen markaas kadibna wuxuu raacinayey hadal kooban oo nuxur leh oo ka tarjumaya tawjiiha guud ee aayadda
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
sheekh khaalid ibnu cumar baadarfi abilmiqdaad alkindi wuxuu ahaa daaci mujaahid iyo muhaajir ah isagoo ka mid ahaa dhallinyaradii muslimiinta ee u jihaategay afghanistaan duulaankii midoogii suufiyeed duulaankii maraykanka ee dalkaasi kadibna wuxuu ka mid ahaa muhaajiriintii ku soo noqday waddamada carabta hase ahaatee waxaa lagu qabtay dalka iiraan halkaasoo uu muddo ku xirnaa kadibna waxa ay ku wareejiyeen xukuumaddii cali cabdalla saalax ee dalka yeman sannado xabsi ah kadib wuxuu alle ku manaystay sheekh khaalid nimcada xurriyadda durbana wuxuu ku biirayay mujaahidiinta jasiiratulcarab mas-uuliyado kala duwan iyo shaqooyin ay muslimiintu dheefsadeen ayuuna sheekhu qabtay waxaana ka mid ahaa qadaha ama garsoorka iclaamka ilaa ugu dambayntii uu noqday amiirka guud ee mujaahidiinta jasiiratulcarab wuxuu sheekhu xoogga saaray jaanibka dacwada iyo caddaynta xaqa intii uu ku sugnaa faqriga jasiiratulcarabna wuxuu duubay silsilado duruus ah iyo tobaneeyo kelimaad boorin iyo caddaynta xaqa ah kuwaasoo laga heli karo maktabadda turaadka jihaadka ee mucaasirka ah waxaana ka mid ah taxanaha tarjamadiisa aad dhegaysateen maalmihii tegey ee ta'amulaadka suuradaha nuur iyo alxujuraat
تعيش مبادئ فينا وتبقى وأصحاب المبادئ في القبور
ندفن الأحباب نأسى إنما نتحدى نحتذي وجه المحال مذ بدأنا الشوط جوهرنا الحصى بالدم الغالي وفردسنا الرمال وإلى أين عرفنا المبتدى والمسافات كما ندري طوال ليس ذا بدء التلاقي بالردى قد عشقناه وأضنانا وصال وانتقى من دمنا عمته واتخذنا وجهه النار نعال نعرف الموت الذي يعرفنا مسنا قتلا ودسناه قتال وتقحمنا الدواهي صورا أكلت منا أكلناها نضال موت بعض الشعب يحيي كله إن بعض النقص روح الاكتمال ها هنا بعض النجوم انطفأت كي تزيد الأنجم الأخرى اشتعال تفقد الأشجار من أغصانها ثم تزداد اخضرارا واخضلال
ورووا تربها بدم النحور